baxniintii cutubka labaya soddonaad oo markii dadkii arkay in muuse raagay oo uusan buurtii ka soo degin ayaa dadkii iyagoo urursan haaruun u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen kac oo inoo samee ilaahyo ina hor socda waayo muusehan oo ah ninkii innaga soo bixiyey dalkii masar garan mayno wax ku dhacay markaasaa haaruun wuxuu iyagu ku yidhi soo bixiya helqadaha dahabka ah oo dhegaha ugu jira naagihiinna iyo wiilashiinna iyo gabdhihiinna oo ii keena markaasaa dadkii oo dhamma waxay soo bixiyeen hilqadihii dahabka ahaa oo dhegaha ugu jiray oo waxay u keeneen haaruun kolkaasuu gacmahooda ka guddoomay oo wuxuu ku xardhay alaabta wax lagu xardho wuxuuna ka sameeyey weyl dahab la shubay ah oo waxay yidhaahdeen reer bani israa'iilow kanu waa ilaaheennii dalka masar idinka soo waday oo haaruun markuu arkay ayuu meel allabari ka hor dhisay markaasaa haaruun ogaysiis ku dhawaaqay oo wuxuu yidhi berri waa iiddii rabbiga markaasay subaxdii dambe aroor hore kaceen oo waxay bixiyeen qurbaanno la gubo oo waxay keeneen qurbaanno nabaaddiino markaasay dadkii u fadhiisteen inay wax cunaan oo wax cabbaan oo ay u kaceen inay cayaaraan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi kac oo hoos u deg waayo dadkaagii aad dalkii masar ka soo bixisay way isqharribeen oo haddiiba way ka leexdeen jidkii aan ku amray oo waxay samaysteen weel dahab la shubay ah wayna caabudeen oo allabarina way u bixiyeen oo waxayna yidhaahdeen reer bani israa'iilow kanu waa ilaahiinnii dalka masar idinka soo waday kolkaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi anigu dadkan waan arkay oo waa dad madax adag haddaba iska kaydaa aan aad uga cadhoode oo aan kulligood baabbi'iye oo waxaan adiga kaa dhigi doonaa quruun weyn markaasaa muuse baryey rabbiga ilaahiisa ah oo wuxuu ku yidhi rabbiyow maxaad aad ugu cadhoonaysaa dadkaaga aad dalkii masar kaga soo bixisay itaal weyn iyo gacan xoog leh bal masriyiintu maxay odhan doonaan wuxuu iyaga u saaray xumaan inuu buuraha ku laayo iyo inuu dhulka iyaga ka baabbi'iyo rabbiyow ka leexo cadhadaada kulul oo ka noqo xumaantan aad damacsan tahay inaad dadkaaga ku samaysid bal xusuuso addoommadaadii ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo israa'iil oo aad naftaada ugu dhaaratay oo aad ku tiri farcankiinna waxaan u badin doonaa sida xiddigaha cerka oo dalkan aan ka hadlay oo dhan waxaan siin doonaa farcankiinna weynna dhaxli doonaan weligood markaasaa rabbigu ka noqday xumaantii u damacsanaa inuu dadkiisa ku sameeyo markaasuu muuse jeedsaday oo buurtii hoos uga degay isagoo labadii loox oo maragga ahaa gacanta ku sita looxyadana wax baa kaga qornaa labadooda dhinacba oo dhankan iyo dhankaasba wax qoran baa kaga yiil oo looxyadu waxay ahaayeen shuqulkii ilaah oo farta ku qoranna waxay ahayd fartii ilaah oo looxyada ku hardhan oo markii yeshuuco maqlay qayladii ay dadku ku qaylinayeen ayuu muuse ku yidhi war xeradii qaylo colaadeed baa ka yeedhaysa markaasuu ku yidhi kaasu ma aha codka kuwa guulaysta mana aha codka kuwa laga adkaado laakiinse waxaan maqlayaa kuwa gabyaya codkood oo markuu xeradii ku soo dhowaaday wuxuu arkay weyshii iyo cayaartii markaasaa muuse aad u cadhooday looxyadiina gacmihiisa wuu ka tuuray oo wuxuu ku jejabiyey buurta hoosteedii markaasuu weyshii ay samaysteen qaaday dab buuna ku gubay oo daqiijiyey oo intuu biyaha ku duldaadiyey ayuu reer bani israa'iil cabsiyey markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi war maxaa dadkanu kugu sameeyey oo aad dembi weyn ugu keentay markaasaa haaruun wuxuu yidhi sayidkaygiiyow bal ha ii cadhoon waayo adiguba waad og tahay inay dadkanu sharka jecel yihiin waayo waxay igu yidhaahdeen inoo samee ilaahyo inuu hor socda waayo muusahan oo ah ninkii inaga soo bixi dalkii masar garan mayno wax ku dhacay markaasaan ku idhi kuwa alla kii dahab haystaa ha siibo kolkaasay i siiyeen anna dabkan ku tuuray oo waxaa ka soo baxday weyshan oo markii muuse arkay in dadkii layska sii daayey waayo haaruun baa sii daayey oo ku kashifay cadaawayaashooda hortooda ayuu muuse istaagay xerada iriddeedii oo wuxuu yidhi ku alla kii rabbiga la gees ohow ii kaalay markaasay reer laawi oo dhammu agtiisa ku soo urureen markaasuu wuxuu iyagii ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil sidan buu leeyahay nin waluba seeftiisa dhinaca ha ku xidho oo kulligiin irid ilaa irid xerada hore iyo dib u dhex qaada oo nin waluba ha dilo walaalkiis iyo saaxiibkiis iyo deriskiisaba oo reer laawi waxay yeeleen hadalkii muuse oo maalintaas dadkii waxaa ka dhintay qiyaastii saddex kun oo nin markaasaa muuse wuxuu ku yidhi inuu maanta barako idinku soo dejiyo aawadeed rabbiga quduus isaga dhiga oo nin waluba ha ka gees noqdo wiilkiisa iyo walaalkiisba oo waxaa dhacday in muuse maalintii dambe dadkii ku yidhi idinku dembi weyn baad samayseen oo haatan waxaan kor ugu tegayaa rabbiga mindhaa dembigiinna aawadiis ayaan u kafaara gudi doonaaye markaasaa muuse wuxuu ku noqday rabbiga xaggiisa oo wuxuu yidhi bal dadkanu dembi weyn bay sameeyeen oo waxay samaysteen ilaahya dahaba laakiin hadda haddaa dembigooda cafidid haddii kalese waan ku baryayaaye kitaabkaaga aad qortay iga tir markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi ku alla kii igu dembaabay weeye kan aan kitaabkayga ka tirayaa ee haddaba tag oo meeshii aan kaala hadlay dadka u horkac oo bal eeg malaa'igtayda ayaa ku horkaci doontee habase yeeshee maalinta aan soo booqdo ayaan dembigooda u cuqaabi doonaa markaasaa rabbigu dadkii balaayo ku riday waayo waxay sameeyeen weyshii taasoo tii haaruun sameeyey ahayd